iyadoo inta badan magaalooyinka dawlad-goboleedka Galmudug laga dareemayo horumarinta arrimaha bulshada sida waxbarashada, caafimaadka, iyo adeegyada kale ee bulshada muhiimka u ah, ayaa degmooyinka xilligan laga dareemayo horumarinta arrimaha bulshada waxaa ka mid ah degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado Cabdixakiin Maxamed Cali ayaa ka warbixiyey horumarada kala duwan ee xilligan ka socda degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud.
runtii horumarka cadaado si xawliyaho ballaaran ayuu ku socdaa dhinaca amniga waa ka shaqaynayna waa ujeedeen inaan meelaha dirartu ka dhacday u tegayno dib u heshiisiinta iyo wax kaqabadka faldambiyeedka waxaa kaloo xawli wanaagsan ku socda arrimaha horumarka caafimaadka waxbarashada iyo biyaha oo runtii aan uga mahad celino dowladda galmudug oo gacan weyn naga siisay wasaaradda caafimaadka waxay noo wadaa mashaariic badan oo ay ku jiraan dhismaha dhisbitaalka iyo xarumaha caafimaadka oo magaalooyinka yaryar iyo runtii shaqaalaha oo tababar fiican la siinayo iyo isbitaalka ay si fiican runtii u garab taagan tahay wasiirka warfaafinta rabaa wasiirka caafimaadka rabaa inaan u mahad celiyo runtii si weyn shaqadaas noola qabtay doctor cabdiweli waxaa kaloo waxa si wanaagsan u socdo xawli fiican noogu socda xagga waxbarashada oo iskuulaad fara badanoo la dhisay kuwana hadda la dhisayo intii teeramkan galmudug ay jirtaan runtii aad ayaa waxbarashadana lakaga taageeray aada xawli fiicanay ku socotaa waxbarashadu sidoo kaleeto waxaan wax weyn ka qabanay intii aan joognay arrimaha bilicda iyo nadaafadda oo runtii aan kabanayaal bareefadana ku wareejinay si shaqada loogu kontaroolo annaguna inta badan aan ololo caafimaad oo badan aan samayna saa ka arkaysan waayo dhaweydba telefishinka waxaan kaloo isku howlnay oo wax weyn ka qabanay dhirta magaalada magaalada runtii in la cagaariyo magaalo cagaaran ay noqoto ayaan ayadana wax weyn ka qabanay oo wax weyn nooga qabsoomeen waxaa kaloo hadda noo socda oo meel fiican noo maraya oo aan wax weyn ka qabanay arrimaha masar banaanka magaaladinku saa ogtihiin burburkii kabacdi markay samaysmayeen waxaa samaysmayay wax oo isku dhadhow wadooyinku qaldan yihiin iyo waagii hore olditon dadku waawabka ay degeen ah waxaasoo dhan marka laga sikado waxaan samayna mastar baleen oo magaalo bilic laho magaalooyinka la jaan qaadi karta oo caasimadaha adduunkao kale inaan samayno oo dhulkii mastar baleen la sameeyo sidoo kale dadka in sharciyo loo siiya dhulka sabrologi ayaan hadda bixinaynaa janawari qaybteeda hore insha allah ama tobanka ama shan iyo tobanka in ka mid ahaan sabrologina insha allah bixin doonaa oo shaqo adag aan ka wadnaa waxaa kaloo aan ku soo kordhinay intii xilka aan haynay hanaanka maaliyadda in la hufo oo la sameeyo database degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa muddooyinkii dambe laga dareemayay horumaro kala duwan sida horumarinta waxbarashada caafimaadka iyo kobaca dhaqaalaha waxaayna ka mid tahay degmada Cadaado degmooyinka waaweyn ee dowlad goboleed